dhowr iyo labaatan sano oo dagaalay colaaday ka socdeen soomaaliya waxay dhalisay inay dayacmaan dhallaanka soomaaliyeed kuwaasi oo aan helin xanaanaday u baahnaayeen magaalooyinka waaweyn ee soomaaliya wadooyinkeeda waxaa ku arkaysaa caruurta darbijiifka kuwaasi oo aan cidna ku tiirsanayn haddaba maxay taha sababta keentay in bannaanka usoo baxaan caruurta waxaan su-aashaasi weydiiyey cabdi cali oo ka shaqeeya ilaalinta xuquuqda caruurta kana tirsan hay-adda tubta nabadda runtii horta markii loo fiiriyo waxyaabaha caruurta markaasi banaanka keenay ilaa waxaan isdhihi karaa ilaa iyo dhowr qodob oo markaas aan isleeyahay ciyaalka waxay ku hogaamisaa inay maxay dhahaan banaan ka yimaadaan qodobadaasna waxaa ka mid a marka ugu horeyso waxaa dhici karta caruurta inay banaan ka yimaadaan matalan canuga waxaa laga yaabaa inuu dugsi dhigto dugsigaas u dhigto waxaa laga yaabaa bressure oo dhanka macalinka inuu kaga yimaado matalan canuga waxaa laga yaaba hadii macalinka uu u diro cashir inuu soo akriyo oo kale uu soo akrin waayo macalinka wuu garaaca macalinka markuu garaaca kadib haddana waxaa dhacaysa canugu inuu guriga ku yimaado hooyadiis uu sheego hooyadii markuu u sheegay kadib ayadana macalinkii cunugii intay gacanta ka qabatay macalinkii ku celinay oo waxay leedahay macalin hadduu wax baran waayo canugan indhihiisa ilaa wejiga maani inta kale adaa iskale qodobka kaleo saddexaad oo asnaa isleeyahay caruurtu maxay dhahaan wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ugu waaweyn oo markaas banaanka keeno waxaa ka mid ah in xagga faqriga oo kale markii loo fiiriyo waalidiinta waxaa laga yaabaa inaysan canugu awoodin waxyaabaha noloshiisa uu markaas isaga uu baahan yahay saas daraaddeed marka ama inayba ayaga dhahaan laftirkooda noo soo shaqeey in la dhahoo kale canugaas hadhowdii marka canug yar oo hooyadii ay aabihii markaas ay leeyihiin soo shaqeey oo banaankii loo soo diray waxyaabo badanuu marka wuxuu kala kulmaa banaanka uu kala kulmaa waxaa laga yaabaa inuu la kulmo ciyaal asagoo kaleo markaas laga yaabo inay qoryo haystaan ama maxaa lahaa qolooyinka ciidanka ay la shaqeeyaan oo isbaaradii markaas lacagaha yaryar usoo qaadayaan biraha qaadayaana laga yaabaa marka waxaasoo dhan hadhowdii canugaas asagana waxay ku sababaysaa inay maxay dhahaan oo waa asaga in uu banaanka u yimaado waxaa kaloo ayadana jirto oo si weyn kaga qayb qaatay in maxay dhahaan carruurta ayagana ay banaanka yimaadaan oo kale cadaadiska oo matalan mararka qaar waalidka ay carruurta ay saarayaan oo kale oo waxaa laga yaabaa canuga aabbaha oo kale inuusan la sheekaysan oo macnaha waxyaabaha asaga markaas banaanka dhibka ka haysta oo kale inuusan uusan kala hadlin hooyadana sidoo kale oo maxay dhahaan iyadana aysan kala hadlin canugaas marka hadhowdii waxaa imaanaysa inuu keligiis isla hadlo uu markii uu waayo wax kala qayb qaato macnaha culeyska asaga banaanka ka haysto inuu taas taasoo kale ayadana ay markaas ay banaanka geyso furiinka oo badan fakriga iyo dhimashada waalidiinta carruurta qaarkood waxay soo dedejisaa nimuhu banaanka usoo baxaan nuurta cadow waa maamulaha xarunta gabdhaha agoonta ee bondheere waxayna gacanta ku haysaa boqol iyo konton gabdho agoon ah waxaa wareyso furiinka oo ku badan soomaalida fakriga waxaa kaloo jirto horta caruurta xaquuqdeeda oo soomaalida ayna si fiican ayna ugu bislayn ma ka dheragsanaba cunugan xaquuqda uu leeyahay ilaa xad baahiyadiisa halaga bilaabo hooyadii aabahii dhalay bulshada inteeda kale iyo cidii walba xataa dowladii dadka matalaysa mas-uuliyiintii hasoo ha ku darsanto caruurta ilmaha yarkaa uu leeyahay horta annaga maku baraarugsanahay ma fahamsanahay managa dhaadhacsiisantahay horta casharka ugu horey kaas waay fakrigu waa mid ka mid a tiirarka ugu waaweyn ee ilmaha banaanka usoo saara wuxuuna waalidiinta mararka qaar siiyaa go-aan adag sida in ilmahooda oo aan gaarin xilliga guurka ay ku qasbaan guur taas ayana ka dhalataa inay dayacmaan gabdhaha banaankana usoo baxaan waxaa wareyso furiinka oo ku badan soomaalida fakriga waxaa kaloo jirto horta caruurta xaquuqdeeda oo soomaalida ayna si fiican ayna ugu bislayn ma ka dheragsanaba cunugan xaquuqda uu leeyahay ilaa xad baahiyadiisa halaga bilaabo hooyadii aabahii dhalay bulshada inteeda kale iyo cidii walba xataa dowladii dadka matalaysa mas-uuliyiintii hasoo ha ku darsanto caruurta ilmaha yarkaa uu leeyahay horta annaga maku baraarugsanahay ma fahamsanahay managa dhaadhacsiisantahay waalidiinta kuwooda danyarta ayaa caruurtooda usoo dirsan suuqyada shaqada si ay ugu soo shaqeeyaan waana mid ka mid a sababaha banaanka u yimaadaan dahaba raage waa hooyo barakac oo degan kaamka darwiish waxay u sheegtay idaacadda v o a in wiilkeeda yar ee cabdow ee iyadu u dirsatay inuu usoo shaqeeyo gacanna uu ka geysta kaalmada guriga waxawaaye daruuftanoo geysi inaa noo shaqeeyo asagaa wixii iska keena oo una moos ceerin iyo nta waxaan kusoo gadan hilib aan kusoo gadan oon ku karsano muxuu qabtaa wiilkaaga ya muxuu qabtaa muxuu qabtaa ah wiilka asay le wax kaloo isqabahaayo malaha a asagaa ku shaqeeya wax kaloo hadda usoo qabahaayo malaha raabtii bux sagaal lix saca waa imaaha kastoo kiina adin waa naqaa galabtii adin kastoo kiina kii caawadii lu barla iyo kii caaw- maalintii lu wargelay lama tooka u kala keena duruuftaasaa noo geysa unu baahiyaa noo geysa raalli baa uga tahay inuu asaysto asee gal raali anaa oo eh aa baahiyaa noo geysa intii ad wax dadow lasoo xada lahay oo meel dadow astatagalahay inuu asay galle maroono walxaa soo xaday in kuulista u naqday intaa uka baxay intii la dhihi lahay saasa hadday asayaas u nuur tacadow ayaa u sheegtay v o a in xilligan aan lagu baraarugsanayn xanaanada carruurta soomaaliyeed taasoo keenaysa in carruurtu ay bannaanka usoo baxaan kuna dayacan yihiin intaas waxaa noogu eg qaybta koowaad qaybta labaad ee barnaamijkan xigta waxaynu ku eegi doonaa dhibka ay la kulmaan carruurta kuwooda bannaanka usoo baxay ee aan kaga sheekeyna qaybtan